بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى diintan islaamka ilaahay uu noo soo dejiyey oo ah diintii fitrada diintii akhlaaqda wanaagsan diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu naftiisa u doortay addoommadiisana uu uga raali noqday diintaas sida rabbigee subxaana wa tacaala uu ugu talagalay waxay dadka rumaysan u diyaarinaysaa sidii ay ku gaari lahaayeen khayrka labada daarood sidii adduunkan lagu diyaarin lahaa jiil ama ummad noqota kuna sifowda wilaayada ilaahay subxaana wa tacaala inay noqdaan awliyadii alle ee arladan korkeeda joogtay kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay subxaana wa tacaala oo arladan korkeeda joogta laa khawfun calayhim cabsi korkooda ma saarna fii maa yastaqbiluunahu bay culamadu yidhahdeen mustaqbalka ka horreeya aakhira marka la fiirsho walaa hum yaxzanuun mana walwalayaan oo ma naxayaan fii maa yani wixii ay ka soo tageen oo yani noloshooda adduunka dambe ahayd dadkaas awliyada ilaahay ah in arladan korkeeda lagu diyaariyo jiilkaasi kadibna uu u wareego aakharo uu u wareego si uu marka ayadaa ugu guulaysto waxa ugu qaalisan oo la helo oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa si uu ugu guulaysto jiilkaasi inay ku noolaadaan bijiwaar illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala darisnimadiisa wanaagsan inay ku noolaadaan fii daari sacaadatihi daarta ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka liibaanay uu ugu talagalay oo ah jannat araxmaan ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina qaaluu rabbuna allah kuwa yidhi adduunka korreega korkiisa rabbigayo waa alle ilaahay subxaana wa tacala rabbinimadiisa uga raali noqday suma istaqaamuu kadibna ku toosnaaday ilaahay wuxuu amray oo sidii ay ahayn udhiir ugu dhaqmay laaha tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'igta ayaa kusoo degaysa ilaahayr subxaana wa tacaala culammadu waxay yidhahdeen cinda mawtihim malaa'igtii baa kusoo degaysa markay dhimanayaan allaa takhaafuu farrintaanay wadaan malaa'igtii allaa takhaafuu ha cabsanina waxa idinka horreeya ha ka cabsanina oo ad u socotaan walaa taxsanuu hana murugoonnina ha ka nexinina wixii aad ka timaadeen oo adduunyadii iyo badeecooyinkiinnii awlaaddiinnii adduunyada waxaad uga timaadeen ha ka nexinina wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ku bishaaraysta jannadii laydinku ballanqaadayay waxay leeyihin naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati addunya wa fi alaakhira malaa'igtu waxay leedahay maalinkan waa maalinkii laydin diyaarinayey maalinkii aad sugayseen maalinka aad waktiga dheer u camal falanayseen aada habeen u soo jeedeen aada maalintii u haraadeen aada xoolihiina u bixiseen aada bini aadmiga kula collowdeen aada dadka saaxiib kaga dhigateen idinkula ah maalinkan maanta aweyaba leeyihi marka ha welwelinina hana baqinina jiilkaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala doonaya arladan korkeeda inuu ku diyaariyo si marka walaalayaal qofka muslimka ahi aanu u gafinin waddada meesha ay ka bilaabanayso amase nuqdat alintilaaq meeshii ay arrintu ka bilaabanaysay qofku si aan u gafinin oo usan u garamarinin waxa runtii lagama maarmaan inaan ogaano inay jirto shay qof kasta oo muslim ah ay waajib ku tahay inuu ku camiro daacada ilaahay subxaana wa tacaala shaygaas waa naftiisa qof kasta oo bini aadmi ah naftiisa inuu ku camiro daacada ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqda wanaagsan tahdiibiyo hufo wax alla wixii nuqsaan keeni kara iyo akhlaaqiyaadka xun uu ka ilaaliyo shaygaas waxa weeye waa naftiisa marka meesha ay ka bilaabanayso arrintu waa halkaas meesha arrintu ay ka bilaabanayso waa halkaas qofku naftiisa inuu hufo ou toosiyo ou iyada maaragtay u tarwiidiyo uu u tarbiyeeyo in ay ka xubin ka noqoto jiilkaas wanaagsan oo aynu ka hadalnay ilaahay wuxuu ku dhaartay qur-aanka nafta bini aadmiga markaasu wuxuu yidhi wa nafsin wamaa sawaaha naf baan ku dhaartay ilahay yidhi subxana wa tacaala iyo ciddii taswiyeysay toosisay waddada xaqaa saartay wax taagan oo yani soconaya oo madax bannaan ka dhigtay fa alhamaha fujuuraha wa taqwaha kadibna ku aabisay oo naftaa afka ku ilhaamisay oo maaragtay ku hanuunisay faajirnimada ama taqwada ilahay midkood ilahay markuu labadaas ku dhaa nafta uu ku dhaartay sifadaas leh ayuu wuxuu yidhi qad aflaxa man zakkaaha waxaa libaanay dhaarta jawaabteeda wataas qad aflaxa man zakkaaha qofkii naftaas ay oo nadiifiyey oo toosiyey oo akhlaaqdeeda mid wanaagsan ka dhigay qofkaas ayaa liibaanay waqad khaaba man dasaaha waxaa hoogay ilaahay subxana wa tacaala oo guul daraystay qofka naftiisa yacni duleeyey oo wasakheeyey oo akhlaaq xun ku dhaqay qofkaas ayaa guul daraystay ilaahay subxana wa tacala yidhi feere haddii marka qofka bini aadmiga ahay uusan naftiisa tarbiyaynin tarbiyo wanaagsan uusan tarbiyaynin uusan u hoggaaminin inay xaqa raacdo uusan akhlaaqda wanaagsan ka muujin aanu ka shaqaynin sidii akhlaaqda wanaagsan oo ku kasban lahaa qofkaas ladaacat calayhi dunyaahu qabla aakhirati adduunyadan ayaa ka dayacmaysa intaan aakharaba laisla gaarinin adduunyadan baa gacantiisa ka baxaysa oo dayacmaysa intaan aakhara laisla gaarinin qofku haddii uu naftiisa faraha ka qaado sidii ay rabto inay isaga noolaato oo sidii ay rabto isaga dhaqanto oo maaragtay qofku uu xarigga usii daayo oo wix iyadoo ay rabto ay u qurux badnaadaan oo wix maaragtay iyadoo ay hunguriyeynayso uu u saamaxo oo uu xarigga u fasaxo qofka isagaa naftiisa waxay ku dhammaynaysaa meel fashal ayay ku dhammaynaysaa meeluu ku halaagsamo ayay ku dhammaynaysaa akhlaaq xun ayay ku dambaynaysaa ilahay wuxuu qur-aanka yidhi faama man dagaa qofkii xad yani kibray oo xadgudbay wa aahara alxayaata addunyaa doortay noloshan dhow ee adduunka fa ina aljaxiima hiya alma'waa meesha uu ku ma ku waari doono oo masiirkiisaa oo destination uu ku socdaa waa naarta jaxiimo la yidhahdo wa amaa man khaafa maqaama rabbihi laakiin qofkii ka cabsaday ilaahi subxana wa tacala hor istaagiisa wanaha nafsa can ilhawa naftiisa ka ilaaliyey hawada inay raacdo fa ina aljannata hiya alma'wa qofkaas jannada ayaa waxay tahay meesha maaragtay hoygiisa marka halkaan waxaan ka aragnay naftii iyo tarbiyaddeeda qofkii naftii fasaxay oo xarigga usii daayeyna inay naar ku dambaysay qofkii naftii tarbiyeeyey oo hoggaanka u qabtay oo khayrka ku hoggaamiyeyna inay janno kula dambaysay ilahay wuxuu kaloo qur-aan ku leeyahay qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa bal tu'siruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa fiir aayaddaas tii hore ayay la macno tahay nafta marka saas waxay u tahay walaalayaal aasaaska ama meesha noqdada indilaaqa ay tahay nafta akhlaaqda aan ka hadlayno waxa mixwarkeeda ay ku dul wareegaysaa waa nafta akhlaaqda qofku wuxuu ka muujinaya waa naftiisa akhlaaqda wuxuu ka ilaalinaya waa nafti nafsadii marka saas waxay u tahay mixwarka meesha arrintu ay ku dul wareegayso nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa oo markasta ohan jiray allaahuma aati nafsii taqwaaha ilaahu naftayda taqwadeedii gacanta ugeliyoosi wa zakihaa anta khayru man zakkaaha ilaahayow nadiifi oo ilaali oo hof adigaa cid wax ilaalisa ugu wanaagsan saasuu nabiga ala slat sl xadidka imam muslim baa warinaya wuxuu kaloo odhan jira nabiga ala slat slaam allahuma hdinii liaxsani alakhlaaq inahu maarata laa yahdi liaxsaniha ilaa anta ilaahayow akhlaaqda midda wanaagsan igu hanuuni oo igu toosi akhlaaqda midda ugu fiican adiga unbaa wax ku toosin karee waqinii sayi alakhlaaq ilaahu iga ilaali oo iga dhowr akhlaaqda midda xun laa yaqii sayi'aha ilaa anta akhlaaqda middeeda xun adigoon mooyaane cid kale oo ilaalin kartaa ma jirte saasuu nabiga ala slat slam jirta marka saasaan waxaa ka dareemana nabiga ala slat slaam nafta iyo hufiddeeda iyo wanaagsanaanteeda iyo in maa akhlaaqda fiican lagu aadiyo inay ka mid ahayd ahdaafta uu nabiga ala slat slaam lahaa oo markasta maaragtay uu ku ducaysan jiray culamadu waxay leeyihin fiil walaalayaal nafta bini aadmiga diimaha ay nabiyadu la yimaadeen calayhim asalaam inay waaraan oo bini aadmigu uusan ka maarmi karin oo mar kasta uu yani ku dhegan yahay waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a ba yidhaha culamada maxaa yeelay diintu waxay la khidaabtay nafta bini aadmiga maxwarka ay ku dul wareegtay waa nafta naftii bay la hadashay naftii bay diintu ay yani hogaanka u qabatay walidaalika ayaa marka bani aadamigii wuxuu dareemayaa mar kasta baahi weyn oo haysa qofka oo uu u baahan yahay diintii iyo akhlaaqda wanaagsaneed wuxuu leeyahay nafta marka bilowgeedii hore fiiri ghazaali culammada laba madhab bay ku kala leeyihiin xagga akhlaaqda iyo nafta bilowgeeda hore marka la fiirsho ghazaali wuxuu leeyahay qofka inuu nafsadiisa taskiyeeyo oo akhlaaqda fiican ku toosiyo oo maarata yani mar kasta macnaha uu ka shaqeeyo wuxuu leeyahy waa waajib cayniya buu leeyahy waajib cayniya buu leeyahy waajib cayniya buu leeyahy marka markaa wuxuu yidhi falow lam lam yakun xataa walow lam yakun muttasifan bikhulqin damiim xataa qofka haddii uusan akhlaaq un ku sifaysnayn fiiriya hadduusan marka xataa qofka akhlaaq un ku sifaysnayn ee akhlaaqdiisa ay fiican tahay weli waajib bay ku tahay qofku mar kasta naftiisa inuu kula dagaalamo akhlaaqda wanaagsa sida ugu xiri lahaa marka wuxuu leeyahay liana alasla fi linsaani wujuudu hadihi alamraad walaysa assalaamatu minha maxaa yeelay buu leeyahay qofka bani aadmiga asalkiisa amraadba laga ilaalinaya nafta oo aan qaarkood tilmaami doono waxyaabaha akhlaaq xumada waa wax nafsadda qofka ku abuuran buu leeyahy marka ugu horreysa wax inuu qofku sayf ka ahaa maaha buu leeyahy waa qowl lghazaali qowl ghazaali wey marka ay tahay wuxuu udaliishaday in macaa nafta bani aadmigu markeeda horeba ay jirto majmuuca min alamraad cadad macnaha cudurro ka mid a oo ay ku dhalato cuduradaas ay ka mid yihin maalan quruurku ka mid yahay kibirku ka mid yahay xasadku ka mid yahay marka horeba way ku dhalataa way ku leey ayadoo wadatay ku dhalatay way ku leey lidaalika ayaa marka qofka ay waajib ku tahay inuu mar kasta la dagaalamo cuduradaas xun oo naftiisa ka ilaaliyo oo akhlaaqdii uu ka shaqeeyo wuxuu marka u daliishaday qisadii nabiga alay salatu salaam laabtiisa laba goor la jeexay nabiga alay salatu salaam nabiga alay salatu salaam laba goor baa tashriix lagu sameeyey oo markasta malaa'ig u timid oo nabiga alay salatu salaam laabtiisa la dilaaciyey oo markaa cad ishaysta oo madow laga saaray wuxuu leeyahy markaas khazaali wuxuu leeyahay nabiga alay salatu salaam waa afdalu lbashar bini aadmiga midka ugu sharafta badan wey cadkaas marka mudqadaas yani madow oo laga saaray waxa weeye meeshii ay ruuxda bani aadmiga ka deganayd amraaddan iyo cudurradaan dadku ay ku dhashaan ku leey meeshii ay ka deganayd way bu leey marka nabiga alay salatu salaam sidaas ayaa looga saaray qofki marka wuxuu leeyahay ka soo haray oo basharka kalaa ala waa ku jirta cudurradii waa ku jiraan ku leey qowlkaas waxaa ka soo horjeeda qowluljumhuur oo culammada islaamku meesha u badan yihiin waxay leeyihiin jumhuur ahli culma ay ku tageen fard cayni ah taskiyatu nafs qofna kuma aha ilaa qofkii musaab ah oo cudur ku dhacay mooyaane qofkii cudur cudurrada akhlaaq darada ka mid uu ku dhacay qofkaas waajib bay ku tahay inuu cudurkaas la dagaalamo laakiin qofkii marka hore uusan ku dhicina weli sayf ah waxay leeyihiin bilcagsi ay ku khilaafsan yihiin khazaali nafsadda bini aadmigu ayadoo cudurradaan ay hayaan kuma dhalato bay leeyihiin bal cudurrada macnaha kuma dhalato waxay daliishadeen markuu ilahi leehay subxaana wa tacaala qisat alfitra fitrada ilahay dadka ku abuuray ou leeyahay fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdila likhalqi illah fitrada ilaahay oo ah sunnata alqadiima oo ah qofka qeyb ku abuuray naftiis markuu dhasho oo wax wanaagsan ugu yeeraysa fitradaas saliimkaa qof ku jira darteed qofna isagoo cudurrada cujbiga iyo kibirka iyo diindaradu ka mid tahay kuma dhalan bay ku leeyihin waxay kaloo daliishadeen xadiidka saxaanka ku yaalla can abi hurayra nabiga salawatu rabbi wasalam wuxuu leeyahay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kastoo dhashay isagoo fitradii xaqaas ku taagan ayuu dhashaa markaas labadiisa waalid fa abawaahu yuhawidaanihi ow yumajisaani ow yunasraanihi labadiisa waalid ayaa ama yahuudi ka dhiga cunugii ama nasraani ka dhiga ama majuus ka dhiga laakiin qofku marka hore nadiif buu ka yahay bay ku leeyihi marka qowl kale oo waxaa jira culamada qaarkood qabaan oo labadan qowl dhexdhexaadinaya qowlka hore wuxuu odhanayay dadku cudurro amraad nafsiya ayagoo qabay ku dhashaa oo ay tahay ina la dagaalamaan qowlkaana wuxuu leeyahay isagoo sayfkaa buu qofku dhashaa oo qowlka culamadu u badan tahaya qowl kalaa jira oo saddexaad odhanaya qowlka hore oo imaamu khazaali uu leeyahay qofku inuu markuu dhasho xanuunsan yahay oo macnaha cudur nafsi a qabo oo akhlaaq darraa macnuhu saas maha bay leeyahay laakiin qofku wuxuu dhashaa isagoo ay ku jirto waxa la yidhahdaa qaabiliya nafsadda macnaha waxay leedahay qaabiliya waxay waxay waxay maaragta nafsadda ka soo rowda inay wixii cabto bacteria nafsaddu waxay dhalataa ayadoo xaashacdood oo kale la mida isla markaas ay suurtagal tahay in akhlaaq wanaagsan lagu beero sidoo kale ay suurtagal tahay in akhlaaq lagu beero labadii mid kastoo u hormarana nafsadii waxay leedahay qaabiliya ama awood ay ku liqdo oo ay ku qaadato ayay leedahay marka waxay leeyihiin nabiga alai salatu slam waxa laga saaray waa qaybtaas qaabiliyada nafta bini aadamka macnaha inay yani qabuul u yeelato oo wixii akhlaaqda xumid markii yani horteeda la marsiiyo ay qaadan karto oo ay ku tarbiyoobi karto qaybtaasaa nabiga laga saaray buu leeyahy ayay leeyihin marka saas macnaheedu marka waxa weeye waxaa loo yaqaano macsuumnimada ama cismada watals cismada macnada waxa weeye waa shaksi qofkan marka loga waa macsuum nabiga alai salatu slam waa macsuum marka lagu leeyahy waa shaksi nafsadiisu aysan waxyaabaha akhlaaq darada aqbali karin wey akhlaaqda macnaha wanaagsan keliya aqbali kartaa akhlaaqda xun ma aqbali karto marka nabiga saas ahaa ayay leeyihin laakiin nabiga alai salatu slam qaybtii qaabiliyada oo accept garayn lahayd akhlaaqda xun qofka markii lagu mumaaraseeyo oo la hormarsiiyo yacni nabiga waa laga saaray alai salatu salaam amaa kayrihi wixii ka soo haray oo dadka basharka intiisa kalaa qaabiliyadii weli waa joogta nafsadii waxa suurowda akhlaaq xun inay qaadato oo ay liqdo oo ay maarata ku dhaqantaa suurowda haddii marka qofka akhlaaq xun ay ku dhacdo marka markaas weebay le culamada qowlka labaad in lala dagaalamo oo ay waajib noqonaysa marka ayada fiiri halkan waxaa nooga muuqata waxaa la yidhahda bay-at linsaani sawiy insaanka macnaha marka ugu horraysa oo adduunkan yimid inuu nadiif yahay marka wuxuu ku jiraa xaalad sawi ah oo yani muctadilu ku jira xaalad dhexdhexaad oo cadaalada ku jira nafsadiis macnaha waxa suurowda in wax xun lagu beero wax kaloo suurowda wax wanaagsan lagu beero marka waa xaalad mustawa dhexdhexaada wey dhexdhexaada wey xaaladaas ayadaa laba daraf buu qofku leeyahay daraf waa dhinacii wanaagsanaa oo fitradii oo saacidaysa oo dhinacaas rabta ay ku abuuran tahay darafna waa dhinacii xumaa oo nafsadiis ayadana ay qaabiliya u leedahay oo oo maar akhlaaqda xumayd oo nafsadiis ayadana ay cabbi karta wey liqi karta wey labadaas daraf ayuu qofku ka dhexeeya xaaladaasa marka waxaa lagu magacaabaa maarata dabiicatu linsaan asawiy dabiicada macnaa qofka insaanka oo sawiga oo mustawiis dhexdhexaadka u yahay xaaladaas ayadaa weeye waa xaaladda macnaa mustawaa insaanka oo maaratay labada daraf ay siman tahay nabiga alai salatu slam wuxuu leeyahay fiiriya xadiidkaan kaad ka fahmi kartaa nabigu alai salatu slam wuxuu leeyahay alkhayru caadatun khayrku waa arrin caadaa oo qofka macnaha nafsadiisa aysan ka shakeynin ay rabto oo macnaha horay ugu abuurna washaru lajaaja sharkuna nabiga alai slat slam wuxuu leeyahay waa wax qofka nafsadiisa ka hor imaanaya oo ay maaratay nacayso oo dhibsanayso waman yurid illahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin qofki ilaahay uu khayr la rabana dhinaca fiican oo khayrkaa ayuu ilahay ujeedaa oo fahansiiya abu nabiga ala slat slam leeyahy xadiiska waa xadiis saxiixa marka feere maxaa yeelay sharka nafta waxay uga hor imaanaysaa waa shay fitradii ka hor imaanaya sharka shiradii fitradiiba ka hor imaanaya dabcadda insaanka oo sawiga ahayd ayuu ka soo horjeeda oo ka hor imaanaya marka feere waxaan halkaas ka fahmaynaa qofka muslimka ama qofka bini aadmiga akhlaaqda wanaagsan marku samaynayo yacni nafsadiisu way rabtaa waa waxay taqaano oo caadi ah laakiin wax xun markuu ku dhacayo nafsadiisu oo waxay dhibsanayso aysan rabin oo lagu khasbayo tusaale ahaan qof baa waxaa la soo gudboonaaday mowqif uu been sheegi karo isla markaa uu runna sheegi karo haddii marka uu mowqifkaasi markuu la soo gudboonaado qofku hadduu runta sheego oo wixii runta ka ogaa u sheego nafsadiisu waxay dareemaysaa sacaada kalsooni bay dareemaysaa qofku wuu faraxsan yahay maxaa yeele run buu sheegay runtaasina fitradii saliimka ahayd bay waafaqsanta laakiin haddii uu been sheego qofku wuu sheegaraynaya qofku wuu naxya qofku wuu walwalsanya qofku maarata waa la fashilin karaa oo waa waa laga sheegi kara waa laga keeni karaa maxaa yeelay fitradii ayuu khilaafsay marka ayada mustawihii insaanka oo tooska ah ayuu ka baxay khadkii ayuu dhinaca kale uga baxay marka saasaa naftiisu ay ula diriraysaa nabiga alai salatu slam wuxuu leeyahay fiiri xadiidkan ina allaha yuxibu macaaliya alakhlaaq ilaahay subxaana wa tacala wuxuu jecel yahay akhlaaqda kuweeda sarsare akhlaaqiyaadka sare buu jecel yahay akhlaaqiyaadka sare ayuu ilahay jecel yahay akhlaaqiyaadka sare waxa laga wadan tilmaami doonaa riwaayo kale waxay leedahay macaaliya alumuur umuuraha qofka ka hor imaanaya markasta darafka sare oo wanaagsan ayuu ilahay jecel yahay wa ashrafihaa kuwa ugu sharafta buu ilahay jecel yahay nabiga alai salatu slam wuxuu yidhi wayakrahu wuxuu ilaahay karaahiyaystaa oo ilahay uu necab yahay safsaafaha akhlaaqyaad kuwooda hoose oo liita oo insaanka mustawihii dhexdhexaadka ahaa ka kaxaynaya oo meel hoose u kaxaynaya akhlaaqdaas ilahay necab yahay yuu nabiga alay slat slam leehay xadiiskan alimaam alxaakim waana xadiis saxiixa marka fiiri qofka laba mustawa u dhexeeya mustawa mustawaha macnaha dhankii wanaagsanaaya akhlaaqa wanaagsaneed oo nafsadiisu ay qaabiliya ulaadoo rabto iyo mustawaha dhankii xumaaya oo nafsadiisu ay la dirirayso oo ay necab tahay labadaas qofka udhexeeya fiiriya sidee marka qofka uu ku tarbiyeyn karaa naftiisa xaggee buu ka bilaabaya wuxuu ka bilaabayaa laba brocess buu qofku barsanaya naftiisa laba tallaabo tallaabada horta waxaa la yidhahdaa altakhliya altakhliya qofku nafti horta la nadiifiyo wuxuu ka nadiifinayaa akhlaaqiyaadka qalloocan wixii ka mid ah oo nafsadiisa ku beermay oo galay ayuu marka ugu horreysa banaanka dhigaya u saaraya dowr takhliyaw nafsadii wuxuu kusoo celinayaa mustawihii dabiicigaah oo dhexdhexaadkaaba kusoo celinaya akhlaaqiyaadka hor maxaa ka mid a tusaale ahaan shirka gaalnimadaa ka mid a istuskaa ka mid a kibirkaa ka mid a cujbiga wax layahaa ka mid a bukdiga iyo nacaybka qofka uu nabcaado waxaan diinahayn qofka ku nabcaadaa ka mid a xasadkaa ka mid a fuduuliyada wax layahaa ka mid a ama macnadarrada idmaanka qofka uu daroogo ama ama maaragtay zino ama wax xun u daa'imo oo addictive ku noqdaa ka mid a qofku waxyaabaha manaaficda inuu ihmaaliyo ousan wax u arag baa ka mid a kadibka iyo beentaa ka mid a khayaanadaa ka mid a dulmigaa ka mid a xadgudubkaa ka mid a cajsigaa ka mid a iyo caajisnimada oo qofku dantiisa uu ka caajiso jubniga iyo fulinimadaa ka mid a bakaylnimadaa ka mid a macaasidaa ka mid a adduunyada iyo macaasida qofku unu jeclaadaa ka mid a yacni waa cadad yani intaas yani iska tirin camal oo kale laakiin way fara badan yihiin akhlaaqdaas waxyaabahaas akhlaaqiyaadka xuna wixii ka galay qofka naftiisa ayuu qofku ka nadiifinaya oo ka saaraya fiirya naftaada waad ka daaweynaysaa waxyaabahaas markaas labaad waxa ku ega waxa la yihahda altaxliya oo steebka labaad qofku naftii marka akhlaaqiyaadka wanaagsan inuu ku beero markaas oo uu ku dhaliyo oo uu ku beeraa ku xiga maxaa ka mid akhlaaqiyaadka wanaagsan qofku inuu tawxiid naftiisa ilaahay caqiidada u celiyo iimaankaa ka mid a ikhlaaskaa ka mid a camalada u sameyo ilahay darti u sameeyo sabarkaa ka mid a runtaa ka mid a ammaanadaa ka mid a waxa ka mid maarata ilahay la tala saartaa ka mid a xusnul dannigaa ka mid a akhlaaqda wanaagsan baa ka mid a dadka lagula dhaqmo qofku markuu dadka la tacaamulayo oo akhlaaq wanaagsan oo cafawiya ku jirto oo kula dhaqmaa ka mid a waxa ka mid a maarata cadaaladdaa ka mid a cadaaladda waxliyaa ka mid a waxa ka mid a ilaahay inuu qofku malo fiican ka haysto oo ilaahay danni wanaagsan ka haysto waxa ka mid a raxmadda makhluuqa ilahay loo naxariisto waxa ka mid a turinshaha waxa ka mid a wax fiican qofku inuu raadiyo oo ka shaqeeyo oo barto waxa ka mid a qofku waktigiisa inuu wax fiican ku bixiyo haadihi akhlaaqiyaadka wanaagsan mana aha kulligood laakiin waa tusaalayaal wey kuwaas aan sheegna waa qayb ka mid a waxyaabahaas qofku marka naftiisa uu ku beeraya oo baraya oo ku xaraynaya ilahay wuxuu lehy subxana wa tacaala afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa ma qof mu'mina qof faasiqa la mid wax fiican iyo wax xun miyaa isla mid a maya qofku marka wixii fiicnaa wuu ujeedaa islaamku fiir walaalayaal qaabku nafta u daaweynayo qofka diinta islaamku kuma khasbin akhlaaqiyaadka bimacnaa istikraah laguma samaynin oo macnaha yani quwat alxadiid laguma isticmaalin laakiin islaamku sideebuu dadka q qulubta u daaweynaya ilaahay wuxuu la khitaabay sunaha nabiga ala slat slaam waxay la hadlaysaa akhlaaqiyaadka wanaagsan bay la hadlaysaa ikraaha qofka wax lagu khasbaayay qof fiican ma samayso in wax qofka lagu khasbaayay yani qof fiican kama dhigto ilahay wuxuu la khitaabaya subxana wa tacaala qulubta dadka dadka mashaacirtoodaa lala hadlaya waxaa la rabaa dareenkooda in la kiciyaa la rabaa oo wax fiican markaa lagu aabiyo waxaa la rabaa nafsadooda qaybtii wanaagsanayd oo ku jirtay in la nooleeyaa la rabaa nusuusta diinta marka saasay nafta ula hadasha fiiriya insaanka ilahay markuu la hadlayo ilahay wuxuu siinaya subxana wa tacaala usuul ama mawaasiin cadaaladu ilahay qofka siinaya oo matale waxaa lagu leeyahay ma runtiiyo beentaa isku mid a isku mid maaha runtiiyo beenta ma kelimada wanaagsan oo xaqa iyo midda yani dulmiga ah isla mid a isla mid maaha oo baatilka ma wax fiican iyo wax xunba isla mid ma qofka inuu intaba wax fiican sameeyo la abaal mariyo baa waxay la mid tahay qofku intuu wax xun sameeyo in markaa la ciqaabo isla mid maaha marka fiiri mawaasiin saas oo kale ah miisaan saas oo kale ah oo saliim ah yuu ilahay qofka siinaya markaasaa le adigu wax ku miisaan lagu leeyahy ilahay wuxuu ku siinaya qofka oo diintu qofka ay siinaysaa waxa la yidhahdo aljur-a cala atagyir bay-ada xun qofka uu ku jiro oo akhlaaqdiis macnaha ay wax nuqsaani gaartay akhlaaqdaas qofku inuu bedelo ayuu diinta kugu dhiirigelinaysaa markaas ilahi wuxuu ku leeyahay in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim qof markii xumaan ay ku dhacdo xumaantaas yani ilaa uu isagu bedelo oo tallaabadii qaado lagama bedeli karo laguguma khasbi karo akhlaaqda wanaagsan ilahay wuxuu la khidhaabay subxana watacaala quluubta oo markaa mashaacirteeda kicinaya ilahay tusaale wuxuu kule tusaale ahaan wa mathalu kalimatin ayiba tusaalaha kelimad wanaagsan ay leedahay ka shajaratin ayiba waxay la mid tahay geed wanaagsan oo kale asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa asalkeedu waa mid sugan oo lagu kalsoonaa karo laamaheeduna kor bay jiraan oo u baxeen tu'ti ukulaha kulla xiinin biidni rabbiha sanad walba maaragtay yani waxay keenaysaa wixii mirihii lagu qoray iyo samaradii baa ka dhalanaysa waa kelimada wanaagsan iyo tusaalaheeda ilahay wuxuu yidhi wa mathalu kalimatin khabiisatin kelimad xunna waxay la mid tahay ka shajaratin khabiisatin geed xun marka horeba ciin bay la mid tahay geed xun bay la mid tahay maaratay tusad min fawq alard maa laha min qaraar dhulka macnaha korkiisa isku maaragtay isku hareereysay sal ay ku taagan tahay inaan lahayn sal oo ku taagaya geedka ma laha kelimada xun wataasu ilahi leh subxana watacaala marka aayadahu waxay la khidaabayaan qofka bani aadamka qulubtiisa wixii fiicnaa bay wax fiicanaya lagu sheegayaan oo tusinayaan wixii xumaa baa la xumaynayaa si marka adgu aad u kala doorato labadaas si labada adig aad u kala doorato qofka muminka walaalayaal diintu waxay ku dhiirigelisay nafsadiisa inuu la jahaado nafsadiisa inuu la jahaado wuxuu kula jahaadayaa kala dirirka akhlaaqda xun iyo faritaanka akhlaaqda wanaagsan oo lagu beero markaasuu nabiga ala slat slam wuxuu leeyahay almu'minu man jahada nafsahu fi daacati illah qofka muminkaa waa qof naftiisa la jahaaday daacada ilahay inuu ku xiro darta inuu ilahay u hogaamiyo ayuu nafta kula jahaaday bu ilah leh subxana watacala yuu nabiga ala slat slaam na leeyahay marka fiiri nafsadda qur-aanka marka loo fiiriyo saddex qaybood ayay maaragtay culamadu qaybiyeen nafsadda yani haddii qof uusan la jahaadin runtii oo dagaal xaqiiqi aanu la gelinin oo maaratay dhanka fadaaisha iyo wax wanaagsan way jiidanaysaa dhinac xunba u jiidanaysaa nafta marka qur-aanka marka loo qaybiyo saddex qaybood bay u qaybsanta ilahay wuxuu sheegay qayb inay jirto bini aadamka ka mid a oo nafsadooda la yidhaahdo annafsu almutma'inna nafta macnaha kalsoonida buuxda gaartay waa dad muslimiinta ka mid a oo naftoodii ka adkaaday naftooda marka u hogaamiyey wixii fiicnaa u hogaamiyey cuquushu ay maamulayso diintu ay maamulayso oo naftooda ka adkaaday kuwaas waxaa la yidhahdaa annafsu almutma'inna qaybta labaad waxaa la yidhahdaa annafs allawaama nafsu allawaama nafta macnaha yacni canaanta badan oo eedaynta badan qofkii marka nafsadiisa waa naf waxaa lagu leeyahay bayna alkhayri washari labada daraf marba mid u jiidmaysa marba midba u jiidmaysa macsiyadiiba ku dhacayaa markaasaa dhinaciisana canaananaya naftiis oo la diriraya marka marna dhinaca khayrka habaa jiidanaya oo ka xoog badanaya marna dhinaca xumaabaa jiidanaya oo ka xoog badanaya marka waxay nafsu lawaama la yidhahda waa naf saas oo kale ah inteeda badan dadka saas oo kale nafsadu ay nafsa lawaama ay tahay ugu dambaynta ilaahay fadligiis way ka adkaadaan baa layihi oo khayrka u hogaamiya dadka nafsadooda khayrka kula dagaalamo wey marka feeri darabka saddexaad oo nafsadda ilahay qur-aanka ku sheegay waa midda la yidhaahdo annafsu alammaaratu bisuu nafta macnaha xumaanta amraysa keliya taas maxay tahay waa qof nafsadii ay ka qaalib noqotay akhlaaqdii iyo fadaaisha ayadaa ka qaalib noqotay ayadaa marka qof ka adkaatay ayadaa jiidanaysa ayadaa hogaamisa ayadaa maaragtay meel xun wada marka ilahi wuxuu leey ina annafsa la ammaaratun bisuui ilaa man raxima rabbi naftu macnaha waa mid xumaanta fari o qofka qofka marka ay ka adkaato qofka hogaansatay oo ayadoo kaxaysatay oo xargeeda ku xeratay weeye meel xun baana geenaysaa saddexaas ayay uqaybaan ay u qaybsamaan marka qofku uu nafsadiisa akhlaaqda wanaagsan uu rabo inuu ku tarbeeyo oo ku dhaliyo waxaa jira process dhowr tallaabaa oo inuu mara ay tahay maxaa ugu horreeya walaalayaa qofku marka ugu horreysa naftiisa inuu daraaseeya ugu horreysa nafta qofku inuu daraaseeyo oo barto culamada waxay odhan jireen raxima allahu mra'an carafa qadar nafsi ilahay ha u naxariisto nabiga ala slat slam ayaaba yidhi qof macnaha nafsadiisa bartay oo awooddeeda ogaaday ilahay ha u naxariisto iyuu nabiga ala slat slam leeyahy marka feere qofku naftiisa inuu daraaseeyo daraaso cilmiya oo waaciya oo macnaha yani cilmi ku dhisan inuu markaas fahmo jawaanibta taksiirku kaga jiro dhinacyada macnaha uu ka gaabiyey meelaha uu ku liito qofku waa inuu barto oo ogaado oo markii marka nuqsaan meel ay kaga timaado uu yidhahdo halkaas waa meeshaad ku xumayd halkaas waa meeshaad ku liidato inu yidhahdo wey nafsada macnaha inuu calaamadeeda meelaha ku liidato qofku inuu barto macnaha waxay ka mid tahay qaabka loo daaweeyo haddii marka uu wax fiican ka arko wax fiican ugu taanideynayaa ugu taanideynayaa wuu ku farxayaa haddii uu wax xun ku arko waxaas xun waa inay u xisaaban yihiin oo uu la dagaalama oo iska celiya haddiisu qofku saa samaynin akhlaaqda wanaagsan ma gaari karo maxaa yeel akhlaaqda wanaagsan yacni waxa ka soo horjeeda akhlaaq xun oo ku jidanaysa ma gaari karo qofki waxaa ka mid a waxyaabaha qofka laga doonayo inuu daacada ilahay qofku mar kasta naftiisa ku xambaaro oo xagga ilaahay xaggiisa mar walba u jiido oo amarka ilaahay uu hogaamiyo xataa haddii ay dhibsanayso waxaa jiri jira culamada salafka qaarkood oo nin ka mid a salaatuleel u kaco markaasu wuxuu leeya nafsad yahay khayr baan rabaa inaan u kaco igu taageer buu leeya igu taageer igu taageer marka qofku markuu saas ula dagaalamayo muddo dheer naftiisa wuxuu gaari karaa heer ay ayadu akhlaaqda wanaagsanayd intay jibidle u noqoto shay abuuris oo kalea u noqoto oo ayada ka mid noqoto marka ayada ay rabto oo ay hogaaminayso oo ay raadinayso heerkaasu gaari kara nabiga ala salatu slam wuxuu leeyahay marat salaada marku ka hadlayay arixnaa biha yaa bilaal bilaal noogu raxay buu nabiga ala salatu slam leeyahy salaada noogu raxay buu leeyahy nabiga ala salatu slam wuxuu leeyahy wajucilat quratu cayni fi salaat isheedu waxay macaansato salaada la geliyay buu nabiga ala salatu slam leeyahy qaarkood waxay gaareen maarata sida camaar ibnu yaasir oo kale iyo saxaabiga kaleo cabaad ibnu bashar cabaad ibnu bashar isagoo salaad ku jira oo qur-aan akrinaya ayaa leebab lagu dhufta ousan dareemaynin laabki uu iska goynayaa salaaddii ba sii wata nafsadda xanuunkii sirka qabanaya ma dareemayo wax kale oo ka macaan oo ay ka jeceshahay ba ku dhex jira oo ah qiraad qur-aanka ilahi u akrinaya marka naftu waxay gaari kartaa heer daacadii iyadu ay macaansato oo ay rabto akhlaaqi wanaagsanayd heer ay rabto oo iyadu maarata ay raadinayso bay gaari kartaa heer waxa xun aysan marna aqbali karnin bay gaari kartaa laakiin waa bacda tuuli lmumaarasa wakti dheer markuu qofku halgamayay buu heerkaas gaaraya waxaa ka mid a noqdada labaad inuu qofku waxyaabaha fadaaisha ah oo wanaagsan oo akhlaaqda wanaagsan uu qofku naftiisa ku tarbiyeeyo calaa usluub asaaca bisaaca usluubka macnaha mar kastaba kul acdi kula dii xaqin xaqahu usluub macnaha ku socda shay walba xuquuq ku leh inuu xaqiisa siiyo isagoo saas ku socda nabiga ala slat slam wuxuu leeyahay ina alhadya asaalix wasamta asaalix juzun min hamsatin wa arbaciina juz-an min annubuwa xadiiskaas firi xadiis saxa wey nabiga ala slat slam wuxuu leeyahay qofku nafsadiisa inuu iskaajal wanaagsan u dejiyo oo maarata akhlaaqda wanaagsan macnaha si tadaruj ah uu u baro waa qeyb nabinimada ka mid nabiga ala slat slam leeyahy qayb nabinimada ka mid ah ayuu nabigu ala slat slam ku sheegay waxaa ka mid a waxyaabaha qaabka nafta akhlaaqda wanaagsan loogu tarbiyeeyo alintisaaf minha wa cadamu tabri'atiha qofku maaragtay mar kasta inuu nafta ka argoosto oo markay khalad ku dhacdo inuusan khaladkaas ka beriyeelin khaladka inuusan ka beriyeelin ee maarata markay khalad ku dhacdo inuu nafta macnaha ka argoosto oo maaragtay qaarkood waxay samayn jireen saxaabada ka mid see uga argoosanaya hadday salaada subax hurdo kaga tagto waxay samayn jireen habeenka xigeen inay salaatuleel ku dhamaystaan kusoo jeedaan waa ka argoosa haddii ay wax dembi a ku dhacaan inay lacag bixiyaan waxay rabta macnaha lagaga argooso waad arteen cumar maarad abubakar radiallahu canhu baa ninu soo galay saxaabiga isagoo carabkiisa inta ku dhegay maroojinaya carabkii maroojinaya xanuujinaya markaasaa le maxaa taa u samaynaysaa hada aladii awradani almawaalid buu leeyay kan waa midka meel kasta xun iga tuuray buu leeyay naftiisa buu ka argoosanaya marka qofku haddii uu nafta mar kasta u baarnimo sameeyo oo wixii ay rabto markay xanaaqdo oo ayada garab istaaga xanaaqeeda oo markii hunguri kusoo dhaco oo hunguri garab istaago daadminis way ka adkaanaysa ugu dambaynta laakiin marka uu qofku inuu mar nafta ka argooso wa yaa waxay ka mid tahay in qaabka loo tarbiyeeyo ayay ka mid tahay waxaan ugu dambaynta gudbaya walaalayaal xagee weeye usuusha akhlaaqda akhlaaqda usuusha xagee laga qaata akhlaaqda wanaagsan horta marka ugu horreysa duuduub ahaan qayb ka mid oo qofku dhashaa jira qof kasta waxyaabaha qaarkood oo dhalasho ilahay siiyagaa jira laakiin waa nisbo yar nisbo yar weeye nisbo yar buu qofku dhashaa akhlaaqda inteeda badan waxaa laga kasbadaa kitaabka ilahi iyo sunnaha nabiga ala slat slam alkitaabu wasunna waa labada masdar oo waaweyn oo akhlaaqda laga qaato kitaabka iyo sunnaha dad baa waxay ku leeyihiin matalan akhrad qofka falsafat alakhlaaq oo arastow le ma akrida oo kale falsafat alakhlaaq oo arastow la qoray oo gaaladu ay sheegaan wax nafla kuma yaalin karti marka loo fasha islaamka wax gudihiisa ku jira akhlaaqda marka wanaagsan meesha ugu horeys qofku ka raadinaya alkitaabu wasunna weeye madaahirteeda maxaa ka mid ah ama maaragtay waktigu uga dhammaaday madaahirta akhlaaqda meelaha ay ka muuqato qofka waxaa ka mid ah qofka sidau ilaahay subxaanahu wa tacala ula ta'adubo oo diinta ilaahay iyo waajibaadka rabbigay saaray u ilaaliyo waxaa ka mid ah sida uu sunnaha nabiga alai slat slaam ula ta'adubo oo aadaab uga qaato oo marka xadiiska nabiga alai salatu slam loo sheego qudrada uu ku leeyahay uu u agoonsado oo uu ugu dhaqmo waxaa ka mid a tacaamulka dadka muslimiinta ah uu kula tacaamulo akhlaaqda islaamka meelaha ay aad uga muuqato waxaa ka mid daahirteeda waxaa loo yaqaan xishoodka oo nabiga alai salatu slam uu leeyahay ina likulli diinin khuluqan diin walba waxay leedahay akhlaaq lagu yaqaano wa ina khuluqa alislaami alxayaa buu nabiga alai salatu slam leeyahay akhlaaqda islaamka kullihiiba lagu yaqaanana waa xishoodka uu nabiga alai salatu slam leeyahay xishoodkana maaha xishoodku waxa weeye shucuur qofka qabta wax xun marka qofka ay faysgareeyaan oo ka hor yimaadaan shucuur qabanaayo oo waxaasku ka kaxaynaya la xishoodka la yihahda marka xishoodkaas qofka inuu ka muuqdo waxay ka mid tahay madaahibta meelaha akhlaaqda islaamka ka muuqato akhlaaqda islaamka meelahay aadka uga muuqato waxaa ka mid ah laba sifo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanay baxsiga runta ku saabsan labadaas lama akrin karo waxa weeye alsidqu waalaamaana labadaas midna qofka qowlkiisii oo laga ilaaliyey wixii mas-uuliyad daraa wey qowlkiisii oo laga ilaaliyey xadgudub alsidqu wey midna waxa weeye ficilkiisii oo laga ilaaliyey xadgudub alamaana meelaha ay aad uga muuqato ka mid tahay walidalika nabiga alay slat slam wuxuu leeyahay xadiiska nabigu kule saxiixa can anas bn malik arbacun idaa kunna fiika fala calayka maa faatka min addunya afar nooc akhlaaqda ka mid a haddii aad haysato addunya waxba kaala maqnuyo nabiga ala slat slam marka nabigu wuri ala slat slaam maaratay sidqu xadiisin hadalka hor laga sheego wa xifdu amaanatin ammaanadoo la ilaaliyo wa xusnu khaliiqatin akhlaaqda dadka lagula dhaqmayo oo mid wanaagsana wa cifqatun fii doma wax xalaashaa oo la cuno nabiga ala slat wuxuu kaloo leeyahay idmanuu lii sittan amanu lakum aljanna lix waxyaabood akhlaaqda wanaagsa ka mid a iyadoo maanad qaada inaa ilaalinaysaan aniguna janaan idinta maanad qaadaya marka nabigu alay slat slam wuxuu ka hormariyey maaragtay isduquu idaa xadadtum markaad warrantaan run sheega wa abduu idaa tumintum markii laydin ammaanaysto ammaanada guta fiirya markii ammaana laydin dhiibo ammaanada guta wa awfuu idaa wacadtum haddii aad wax ku ballanqaadaan ballanqaadka ilaaliya oo balqaadka ka baxnun nabigu muxuu yidhi alay slat slaam yani qubuu absaarakum indhihiina xumaanta ka laaba wa kufuu aydiyakum gacmihiina maaratay yani dembi ka ilaaliya maaratay oo ina inay xadgudbaan oo waxadaan ama wax khayaanaan waxfaduu furuujakum cawradina ilaaliya lixdaa markaad ka soo baxdaan janaan idinku damaanad qaadaya biyu nabiga alay slat slam marka walaalayaal intaas ayaan kusoo koobayaa akhlaaqda wanaagsan caaisha waxay leedahay nabiga markii la wediye alay slat slaam kayfa kaana khuluqu rasuuli illah nabiga ala slat slam dhaqankiis sidee u ah waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan nabiga ala akhlaaqdiisa waxay ahayd qur-aanka qur-aankay ahayd batir nabigu ala slat slam wuxuu ahaa qur-aankaas oo lagu dhaqmay dabqa alasli sidoo ha loo qaatay waa nabiga ala slat slam wuxuu nabiga ala slat slam leeyahay in inamaa bacatani allahu liutamima makaarim alakhlaaq xadiiska imaam axmed ee qayrkood warinayaan ilahay wuxuu isoo diro keliya akhlaaqda wanaagsan inaad dhammaystiro marka culamadu waxay leeyihiin nebi walbaba akhlaaqda qayb buu kala imaan jiray laakiin nebigii dhammaystiray kulliga la yimid wuxuu ahaa nabiyullaahi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh mar qofkii raba akhlaaqdiisa inuu si kaamil u wufo akhlaaqdaas waa inuu kitaabka iyo sunnaha uu ka fiiriyaa intaasaan insha allah kusoo khatimayaa jasakum allah khayran sal allahu ala nabiyina moxamedin wa ala ali saxbi karim muxaadaradan waxaa duubay ustaad dalboon waxayna ka mid tahay muxaadaraadkii laga jeediyey mu'tamarkii ka dhacay dhowaan magaalada rochester oo ka mid ah gobolka minnesota waxaadna ka dhegaysanaysaan somali talk com assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu